iyadoo lagu guda jiro bishii barakaysnayd ee ramadaan ayaa waxaa culimaa udiinku ay ku baaqayaan in la ciidsiiyo dadka danyarta ah ay ka mid yihiin aggoomaha culimaa udiinka magaalada laascanood ee gobolka sool ayaa waxa ay ku baaqeen in la ciidsiiyo carruurta agoonta ah maadaama ay yihiin dad danyara islamarkaasna u baahan in la ciidsiiyo waxa ay sheegeen sidoo kale inaysan dadkaasi lahayn ciidsiisa marka laga reebo xarun lagu xanaaneeyo oo cunnadooda kafaalo qaaday waxay culimmadu ku baaqeen in dadkaasi dhaqaalo loo ururiyo islamarkaasna la ciidsiiyo laga qayb qaato farxad siintooda xarunta weyn ee magaalada laascaanood xarunta agoonta waa mawsimkii rabadaaniga ahaa ee sanad walba aanu qaban jirnay bisha rabadaan tobankeeda hore kaasoo aanu ku soo bandhigi jirnay in maxay ahayd ay walaalihii muxsiniinta ahaa ee sanad walba ka qayb qaadan jiray in agoonta la ciidsiiyo sanadkana hawshii ay maxay ahayd aynu halkii kasii wadno ciddii aan horay uga qayb qaadanna inay aad hadeer nagala qayb qaataan barnaamijkan aanu maxay ahayd ay nagala qayb qaataan culimada waaweyn iyo maxay ahayd maamulka xarunta agoonta aan sanad walba ku ciidsiino ilaa dhowr boqol oo agoona halkii agoon shan iyo labaatan dollar ayaanu maxay ahayd lagu ciidsiiyaa qofkii mid ciidsiin kara iyo qofkii boqol ciidsiin kara iyo inta udhaxaysa qof kasta waxaa weeye waa u furan tahay waa agoon laga farxiyo oo maalinta ciidda laga farxiyana miisaanka xasanaadka ay leedahay shiikha inoo sheegi doono haddii ilaahay idmo ka hor dhici maayo markaa walaalayaal waxaan aad iyo aad maxaayy idinku baraarujinaynaa hawshaas si aynu inaynu ka qayb qaadano waxaan dadka walaalaha uga baaqanaa mar labaad iyo mar saddexaadba inay agoonta nala ciidsiiyaan oo agoonta nala fahmaan inay yihiin dad aabbahood waayey maantana u baahan gacanqabasho u baahan kawarhayn u baahan meeshii aabbahood in loo galo agoonta waxaad taqaaniin oo ogtihiin bisha rabadaan dhammaadkeeda ama maalinta iidda caruurta in laga farxiyo oo loo lebiso oo maxaan kuu sheegaa ay bannaanada isugu soo baxaan waxaan rabnaa agoontuna inay la faraxdo oo ay ogaadaan inay aabbayaal kale leeyihiin marka dadka muslimiinta waxaanu ka codsanaynaa ama aanu u jeedinaynaa inay rabbi subxaana wa tacaala dartii u soo caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay usoo labisaan oo kasoo farxiyaan waadna arki doontaan biidn illaahi tacaala haddii ilaahay inagu simo toddobaatanka bisha sideedlabaatanka bisha wixii aad soo iidsiiseen in mar labaad laydin tuso hadalka culimmada ayaa waxauu ku soo aadayaa iyadoo sannadkii tegey ee bishan bishii xigtay sidan oo kale ay dad shacaba isugu taageen sidii ay u ciidsiin lahaayeen dadka iyagoo dad boqol iyo konton gaaraya oo carruur agooma ah halkaasi ku ciidsiiyey cabdikhayr maxamed jaamac rediyo codka gobollada dhexe gaal kacayo